hagaag weli dhegeystayaal waxaad la socotaan ood dhegeysanaysaan barnaamijka sahanka dunida siddeetan iyo siddeed dibic shanna waad nagala socotaan cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka w w do radio cadaada dot com markaana beledweyne qarax ayaa lagu soo warramayaa inuu maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaraxyadan oo miinooyin waa miino waa miinooyinka dhejiska ayaa waxa uu xalay saqdii dhexe ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dad ku sugan beledweyne ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen qaraxyada ay ahaayeen kuwo lagu dhejiyey saddex ka mid a soolarrada cadceedda ku shaqeeya ee ku yaala beledweyne islamarkaana xalay saqdii dhexe ay qarxeen balse aysan jirin cid wax ku noqotay maadaama ay ahayd xilli dadka ay wada hordeen soolarrada qaraxyada lagu dhejiyey ee saddexda ah ayaa waxa ay ku yaaleen xaafadda horwadaag ee magaalada beledweyne waxaa lagu soo warramaya inay burbureen mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ee ku sugan magaalada beledweyne ayaa ilaa iyo ayaa ilaa iyo goor dhaweyd waxa ay diidaayeen inay faafin dheeraada ka bixiyaan sida wax u dhaceen magaalada beledweyne badi wadooyinka ayaa waxaa suran soolarka ku shaqeeya cadceedda waxaana qaarkood saameyn ay ku yeesheen ama saameyn ku yeeshay fatahaadihii roobabkii ka daayay magaalada beledweyne kuwaas oo saameyn xoog leh ku yeeshay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka sahanka dunida markaana ceel waaq khilaaf ayaa lagu soo warramaya inuu soo kala dhexgalay ciidamada kenya ee maamul iyo maamulka degmada ceel waaq ee gobolka gado khilaafkan ayaa yimid kadib markii habeen ka hor ciidamada kenya ay dileen laba ka mid a shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta hormuud ee degmadaasi ceel waaq ee gobolka gado gudoomiye ku-xigeenka degmada ceel waaq sahal macalin aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay khilaafkaasi uu ka dhashay xasuuq maalin walba ay ciidamada kenya ku hayaan shacabka degmada iyo deegaanada kale ee gobolka gado waxa uu sheegay si arxandarraa ay u dileen ciidamada kenya laba ka mid a shaqaalaha shirkadda hormuud islamarkaana ay tacadiyo ay shacabka u geysanayaan ay yihiin kuwo sii kordhaya tan iyo sanadkii laba kun labaiyo tobankii ayay sheeg ayuu sheegeen ciidamada markii ay soo galaan gobolka gado inay dilay halka dhegeystayaal aan ku celiyo tan iyo sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii ayuu sheegay markii ciidamada soo galeen gobolka gado inay dileen in ka badan konton qof oo shacab ah wuxuuna ugu baaqay madaxda sare ee dowladda xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo inay ciidamada kenya kala hadlaan dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka gobolka gado waxaana dhankiisa uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka inaan loo dulqaadan doonin dhibaatadaasi kenya ay ku hayso dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka gado gaar ahaana deegaanka ceelwaaq
waa mid soco waa duulashada iyo dhaawaca waxaa weeye kun kun iyo sagaal sidaasay maraysaa xoolaha aa sheegin ayaga sidaas khayr aan yarayn laba kun iyo kun iyo tobankii ayaan soo galnay dowladda sheekh shariif ee ciidamo loo tababaray oo lagu soo tababaray gudaha dalka kenya waxaan soo galnay laba kun iyo kow iyo tobankii bishii saddexaad sideedeedii baan soo galnay ilaa maanta ilaa yowmul haadaa xabadda saasay shacabkanada ay ugu socotaa dowladda kenya marka xasuuqaas ay lagu wadaa waxa weeye anagu dowladii dhawaayey namay soo gaarin taabkana dowlada jirta weynna may soo gaarin saa darteed dowladna laba boqoyo la xisaabtamayso ma jirto marka xasuuq aan aagahayn oo baabiin hadda iyo duunyaba ayaa ka jiro gobolkan dedo dhamaanba gaar ahaan hadda buntland joogo degmada ceelka soomaaliya sagaal iyo konton dhimasho ayay mar martaa dhimashada dhaawac markaan sii geeyo xoolaha nool iskarada arrintaasi marka dowladda soomaaliya ayaan baaq u dirhayaa oo uu hogaaminayo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya xasuuqa meeshaan ka jiro maxaad u arki laadahay ra-iisul wasaare ah xukuumadda dalka maxay u arki lahayiin baarlamaanka dowladda dhexe ee shacabka golaha shacabka senatarada aywan xasuuqa gobolka dira ka soco dhibaato weyn awgeeda ah xasuuqii dhibaatada ay dowladda kenya lagu hayso waa inay la xisaabtamaan hadday yihiin la deelqaaday u dhaxbeeyey oo ay iska fafadhiyo iska fafadhiyo xag daawana aysan hayn oo tayri masiirada waa inay si toos ula xisaabtamaan meel soo farageliyaan si degdega waa inagu soo bilaabaa aan haysato
degeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka sahanka dunida siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan magaalada cadaada iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com iyo sidoo kale website-kan saaxiibada nahay ee hobyo media dot com iyo website-ka kale ee isaguna ka mid ah ama saaxiibka dhowlaha radio cadaado ee galmudug online xildhibaanada waa dhegeystayaal si aan dib ugu soo noqon warkaasi xildhibaana dib aan ugu soo noqon doona hase ahaatee wasiirka waxbarashada soomaaliya ayaa sheegay inaysan jirin jaamacad ayaa sheegay inaysan jirin jaamacad ay aqoonsan yihiin oo dalka soomaaliya ka shaqeysa sida uu hadalka u dhigay wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay arrimo la xiriira sharciga sharci ahaanshaha jaamacadaha ka shaqeeya dalka waxa uu sheegay wasiirka inaysan jirin jaamacad ay aqoonsan yihiin islamarkaana sheegay in dowladda ay u diiwaan gashan tahay jaamacad ay u diiwaan gashan yihiin jaamacadaha marka laga reebo inay dowladdu ka haysato ruqsad ay dadka ugu howlgalaan halkaa dhegeystayaal aan ku celiyay waxa uu sheegay wasiirka inaysan jirin jaamacad ay aqoonsan yihiin islamarkaana sheegay in dowladda ay u diiwaan gashan tahay jaamacadaha marka laga reebo inay dowladda ka haystaan ruqsad ay dalka uga howlgalaan wasiir cabdiraxmaan daahir cismaan oo wax laga weydiiyey jaamacadda ummadda oo dowladda soomaaliya ay dib u howlgelisay ayuu sheegay inay la mid tahay jaamacadaha kale xilligan dalka ka howlgala ee aan buuxin sharuudihii loo baahnaa in ka badan toddobaatan jaamacadood oo magacyo kala duwan leh ayaa ka howlgala dalka soomaaliya kuwaasoo qaarkood laga aqoonsan yahay caalamka waxaana ardayda jaamacadaha qaar ka baxa ay waxbarasho heerka labaad u aadaan dalka dibaddiisa waxaana arrinkan uu ku soo beegmaya warka wasiirka xilli jaamacadahaasi intooda badan ay ka furan yihiin magaalada muqdisho caasimada dalka jaamacadda umadda waxay ka mid tahay jaamacadaha kale laga rabo kow laba saddex afar oo la rabo institutionka tacliinta sare bixinaayo wixii laga raba ay bixinaysaa markaan taas aan ma arkaysaa meel wada dhigano aan soo hubino markaasaan dhihi karnaa
weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka sahanka dunida siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaa qodobo kaloo xiisale ayaa weli inoo soo socda
sida maanta uu dhigay
karama ice cream siduu kugu marayahay ana ana ana igu mara furay
qoyska diriskeenna qado walboo alla keeno qosol bay ku jiraan inaga saqayliya buuq qahar baa noosad ahaadee maxaa keenay qalooca adaa keena khilaafka iyo dooda qoyska ka taagan qosolka baxayaana karaamaa loo qotunshaa oo abaa loo qirayaa ee ma igeeni hadeero quraacdan ma aadna qorshe waya hagaagsan biyo noo soo qaado weel noogu soo qambir quud allaan u qabnaa ayuu haraadka noqobsan qalad weeye middaa inaa qaalido ku hadaaqdo qasadkaaga caddee qowlkaaga bayaane qodobkaad waddo sheeg qalbigaaga ku taagan waa in aiskareemka qaboob iyo buskudkaa la qaniino qiimo loogu riyaaqay qunyar qunyarkaalay cantuug macaan badana qorax weeye dharaaroo lagu qarin sacbaha aiskareemka qaboo ku qabooji naftaada buskudkaa balqiyaas ku qanaaci kashaada halkee baa qamaray haddeer aan ka helnaa meel fog maaha qalif waa karaama aiskareem haddaan qalab qaadanoo u qumaaya dhankiisa qajafta caayaryaree qolka aad ha u muujin qof kale ha u sheegin karaamo waa la qarsadaayo inta laabta kugu qoran oo kugu qaaliya mooye ruuxna ruuxna looma qeexe idinkaase waa idin qisoodee ha ka qadina karaama iskareem ee kaalayo kaalayo dhankeed qabta karaamo waa qurux joogto karaamo waa qasadkeena karaamo waa qalbigeena iyo qanaacadeenna rumaad qiltaa uma raadin waa xaqi qof kasta indhihiisu qabtaan karaama ice cream waa xarunta macmacaanka sida biskudyada noocyada kala duwan biskudyada aad ka helaysaana waxaa ka mid ah biskudka kamaro cabitaanada noocyada kala gedisan waxay sidoo kale ku haysaa ice cream leh noocyo kala gedisan karaama aiskareem xarintooda koowaad waxay ku taalaa kasoo horjeedka kaalinta shidaalka ee shabeelle ama dhinaca koonfureed ee kaalinta deeqakokoole xarunta labaadna waxay ku taallaa garoonka diyaaradaha ee magaalada cadaado kusii darso korkii hore haddii aad ka baqi jirtay haraad hadda waa laga gudbo waxaad dabooshay karaama ice cream oo waxaa kugu diyaara ice cream iyo weliba cabitaano ku maqsuud geliya iyo weliba shaqaalo baariyaal oo heer sare ah oo macaamiisha raaligeliya wixii faahfaahintaada fadlan kala xiriir eber lixal shan soddon iyo labo soddon iyo saddex konton iyo sagaal ama eber lixal labo toddobaatan iyo sideed labaatan iyo shan labaatan iyo kow karaama ice cream ice cream
hagaag weli dhegeystayaal barnaamijka sahanka dunida ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadaadana waad nagala jaan qaadaysaan deegaanada galmudug waa gobolada mudug iyo galgaduud waxaad nagala socotaan efamta siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka caalamkao dhanna aad si toosa nooga dhegaysanaysaan bartaannu ku leenna internetka ee www radio cadaada com iyo sidoo kale websaydyadaannu bahwadaagta nahay ee hobiyo media com iyo galmudug online markaana ceelaf weyn xaaladda deganaansho ayaa maanta laga dareemayaa deegaanka waa deegaano iyo tuulooyin hoostaga deegaanka ceelaf weyn ee gobolka sanaag halkaasoo ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed shalay galinkii hore ayaa deegaanka lagu magacaabo ceeryaan ee koonfurta magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag waxaa waxaa dagaal ka dhacay ku geeriyooday inta la xaqiijiyey saddex ruux oo maleeshiyaadkii dagaalamay ka tirsanaa dadka tuugalada waa dadka tuulada ceeryaan oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen maanta xoogaa xaaladdu waa xoolada halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo dadka tuulada ceeryaan oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen maanta xoogaa xaalad deganaansho ah ay dareemayaan balse aanan weli la kala qaadin maleeshiyaadkii dagaalamay dhinaca ceel afweyn ayaa waxaa ka socda waawaan lagu doonayo in lagu xaliyo dagaalkaasi iyadoo waxgarad ka soo kala jeeda labada beelood ay deegaankaasi ku sugan ay yihiin kuwo ka qayb galay shirkii nabadeed ee dhowaan lagu qabtay halkaasi dagaalka deegaanka ceel afweyn iyo tuulooyinka hoostaga ayaa ah mid soo laalaabtay waxaana xalinta beelahaasi wax ka qaban waayay maamulka somalilan oo marar badan sheegay inuu arrimahaasi xalinayo dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay aada uga xun yihiin dhacdooyinkan dib ugu soo noqnoqonaya iyo dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka waa labada maleeshiyo ee halkaasi wada dega waxaana maamulka somalilan mas-uuliyiin u hadashay dhankooda ay sheegeen inay ka go-an tahay la dagaalanka iyo ka hortegidda colaadaha ku soo noqda halkaasi iyagoona sheegay in arrintaani ama kiiskan hadda dib u soo cusboonaaday ee ku aadan dagaalka mar kale soo cusboonaaday ee mas-uuliyiinta maamulka somalilan ay sheegeen inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayaan kooxihii iyagu dagaalkaasi dib u soo abaabulay
karaama ice cream siduu kugu barayahay ana ana ana igu mara furay
qoyska diriskeenna qado walbo alla keeno qosol bay ku jiraan ilada saqayliya buuq qahar baa noosad ahaadee maxaa keenay qalooca adaa keena khilaafka iyo dooda qoyska ka taagan qosolka baxayaana karaamaa loo qotonshaa oo abaa loo qirayaa ee ma igeeni haddeero quraacdan ma aadna qorshe waya hagaagsan biyo noo soo qaado weel noogu soo qambir quud allahan u qabnaa ayuu haraadka noqobsan qalad weeye middaa inaa qaaliga ugu hadaaqdo qasadkaaga caddee qowlkaaga bayaane qodobkaad wada sheeg qalbigaaga ku taagan waa inay qurqursheen aiskareemka qaboob iyo buskudkaa la qaniino qiimo loogu riyaaqay qunyar qunyarkaalay cantuug macaan badana qorax weeye dharaaroo lagu qarin sacbaha aiskareemka qaboo ku qabooji naftaada buskudkaa bal qiyaas ku qanaaci kashaada halkeed hadda- aiskareemka qaboob iyo buskudf waa karaama qiimo loogu haddaan qalab qaadan oo u qumaaya dhankiisa qajafta aa yaryaree qolka aad ha u muujin qof kale ha u sheegin karaamo waa la qarsadaayo inta laabta kugu qoran oo kugu qaaliya mooye ruuxna
agaag markaana caalamka tirada dhimashada dabkii ka kacay ee dalkaasi griiga ayaa lagu soo warramayaa inay korodhay kooxaha dabdemiska ee dalka griiga ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay dabkii ka kacay goob kayna ay iminka korodhay saraakiisha waxay sheegeen tirada ku dhimatay dabkaasi kacay meel u dhow atanis ay iminka gaartay toddobaatan iyo afar qof dadkan ayaa waxaa sidoo kale waa dabkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba boqol oo qof xukuumadda kriiga ayaa sheegtay in dabkaani ha- uu burburiyey magaalooyin iyo tuulooyin laga yaabo in si ulakaca loo bilaabay dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah lix iyo labaatan qof oo meydadkooda hal goob laga helay magaalada maati waxaa la rumaysan yahay in dadkani ay isku dayeen inay dabka ka baxsadaan balse holaca uu ka xoog badiyey ra-iisul wasaaraha dalka griiga alkis trbis ayaa ku tilmaamay dabkaani musiibo naxdin leh saaxiibayaal intaas ayaan jeclahay inaan ku soo afmeero barnaamijka sahanka dunida raadiyaha cadaado anigoo sharmaarka ayaa idiin soo saaray islaaniga ayaa idinla socodsiinayay waxaa farsamada iga gacan siinayay saaxiibkii maxamed yare intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonan waxaan idin leeyahay sidaasi nabadgelyo ammaana allah
Thank you.